إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa saaka dagaal culus oo u dhexeeya kooxda suufiyada iyo maamulka galmudug oo ka bilowday magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhanan shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo ciidamada maamulada la shaqeeya askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maalintii shalay ku dilay wiil dhallinyaro ah degmada gurceel ee gobolka galgaduud idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka naftahooriyihii saddexaad ee fuliyey camaliyaadkii lagu daahfuray weerarkii ceelbaraf filim dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataib ayaa lagu daawaday degmada jamcame ee gobolka jubbada hoose waxaa magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ku soo badanaya falalka kufsiga iyo dhaca isugu jira ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ciidamo ka tirsan dowladda ruushka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay xere ay ku leeyihiin bariga waddankaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa saaka dagaal culus oo ka bilowday magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud kaas oo u dhexeeya kooxda suufiyada iyo maamulka galmudug dagaalka ayaa yimid markii koox ka tirsan suufiyada ay weerar ku soo qaadeen magaalada waxaana ka bilowda magaalada dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka qaar ayaa sheegaya in kooxda suufiyada ay la wareegeen qaybo ka mida magaalada welina waxaa magaalada laga maqlaya rasaasta la isweydeersanayo sida ay wararku sheegayaan kooxda suufiyada ee weerarka soo qaaday ayaa hore waxay ugu sugnaayeen deegaan aan sidaas uga fogeyn magaalada dhuusamareeb waxaana maalmihii lasoo dhaafay ay ku goodinayeen inay qabso doonaan degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb wixii faahfaahin ah ee kusoo kordha dagaalkan wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbin doonaa insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhana shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada maamulada la shaqeeya haddii aynu ku bilowno gobolka bari guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay waxay shan iyo toban madfac ku garaaceen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland ciidamadan weerarka madaafiicda loo adeegsaday lagu qaaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka af urur oo dhaca duleedka magaalada boosaaso waxay wararku sheegayaan inay madaafiicdu ku hoobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada faahfaahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha weerarkan ka soo gaaray ciidamada lagu beegsaday dhanka gobolka banaadir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ciidamada la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen xere maslax oo ku taalla xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hiliwa ma ahan markii ugu horraysay oo askartaas lagu weeraro xerada ay ku sugan yihiin laakiin marar hore ayay la kulmeen weeraro kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen askar ka tirsan kuwa ugandhayska iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ciidamadan la weeraray ayaa waxay ku sugnaayeen degmada buulamareer waxaana lagu qaaday weerar culus oo kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka gobolka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen koloyo etoobiyaan ah oo ka soo baxay degmada waajid kuwaas oo ku sii jeeday deegaanka buurdhuxulle waxaana etoobiyaanka halkaa ku qabsaday dagaal culus oo muddo socday faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha weerarkan ka soo gaaray etoobiyaanka askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maalintii shalay wiil dhallinyaro ah ku dishay degmada gurceel ee gobolka galgaduud maxamed muudey ayaa ka warramaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dil degmada gurceel ee gobolka galgaduud loogu geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ku nool degmada saciid gabeere oo loo yaqaano afar daqiiqo ayaa maalintii shalay lagu dhex toogtay gudaha degmada gurceel oo ka tirsan gobolka galgaduud sida ay xogtu tilmaamayso waxaa wiilkaani dhallinyarada ah si bareer ah u dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxayna wararku intaa ku darayaan in saciid uu baraha internetka ka dhaliili jiray madaxda maamulka galmudug waxaa xusid mudan in xilligii uu dilku dhacayay ay ciidamada dowladda federaalka degmada ka wadeen baaritaano taas oo muujinaysa in dilka uu ahaa mid bareer ah dilka wiilkan dhallinyarada ah loogu geystay degmada guriceel ayaa ku soo aadayaa xili saacadihii lasoo dhaafay ay halkaasi isaga barakaceen dadka rayidka ah kadib markii kooxaha suufiyada ah ay ku dhawaaqeen weerar ku soo yihiin magaalada idaacadda al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaarankii naftuurihii saddexaad ee fuliyey camaliyaadkii lagu dahfuray weerarkii ceelbaraf maxamed aamiin ayaa ka warramaya habeennimadii xalay idaacaddii islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay dardaaranka mid ka mid ah raggii lagu dahfuray weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay saldhigii ciidamada burundi ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe aadan cabdi isxaaq oo loo yaqaano cabdiqani ayaa ahaa naftii horihii saddexaad ee fuliyey camaliyaadkii lagu dahfuray weerarkii ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen xarada ciidamada burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf aadan ayaa jeediyey dardaaran muhiim ah oo dhinacyo kala duwan taabanaya waxa uuna ugu horeen fariin u diray dadka ka fadhiya jihaadka war gaaladan maanta waad aragteen gaaladan waa soo juusay gaaladan waad aragteen waddankan maanta gaaladan wax kale uma imaana waddankan inaa waxaa rabta daaqud idinku dhaqdo muslimiinay xaasartum alislaamu fi lmasaajidi waasalaatu waazakaa watarugtum aljihaad idaa samiytum kutiba calaykum asiyaamu taakhuduun waidaa samiytum kutiba calaykum alqitaal nabadatum waraaca zuhuurikum وقد فرض الله عليكم الجهاد حين قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيها المسلمون إسلام لود وحق كبتم مساجدك الصلاة زكاة وتركتم الجهاد جهاد كان وكتكتن مركو حالي جهاد كالسؤال قال أسليبي أه oo ka imaaday maraykan oo ka imaaday bujumburo oo ka imaaday etoobiya yaana idin xukumin intaa idin imaanayan waxaa rabaan inay idinku xukumaan daaquud iyo waxyaaba ayago macnaa soo qorsheeyeen marka waxaasna hayeelina sidoo kale waxa uu dardaaran u jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona kula dardaarmay inay la sabartamaan shisheeyaha dalka kusoo duulay mujaahidiina waxay leeyahay subxana watacala wuxuu leeyahay aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaqullaha lacallakum tuflixuun war gaaladan la sabartama gaaladan u jilbi xirnaada gaaladan ayagu waa aragteen waxaa ku sabriin gaalnabo gaaladan waad arag subxana watacala ishay waxay ayagu dooneen yuriiduuna liyutxicuu nuura allahi biafwaahihim al subxana watacala dartiis u sabra war gaalada maanta waad aragteen wadamo kal eh ayaa ka imaadeen maanta gaaladan waxaa ka imaadeen etoobiya waxaa ka imaadeen maraykan waxaa ka imaadeen maaragtay bujumbura ka imaadeen waxaa ka imaadeen turkiya ka imaadeen maanta waxaa intuu imaadeen soomaali u imaadeen oo soomaali maanta oo difa uga xirteen wadankooda ayaga maana wadankooda aniga u tagno oo diintaas gaarsiino ay kabisa diidaya marka oo abiyeelina umuradan warkood halaadiyo wal usri wal yusr murtadiinta badda loo badiyo murtadiinta maanta diintooda gadatay oo maanta diintooda iibsatay iyo dalkooda iibsatay oo maanta gaaladii macnaa wadankan kusoo aruurisay oo gaalada maanta magaaladihii dhan oo maanta oo gaaladan u kala qaybisay murtadiintaas abadda ha loo badiyo cabdiqani ayaa ka hor inta uusan fulinin camaliyadda waxa uu fariin adag u diray ciidamadii burundi ee uu ku wajahnaa maybelea burundi maanta maylalas burundi maana burundi ha katabtay soomaaliya qoyti soomaali meen qoyta inteed din kristaan alfaafid insha allahu tacaala taasnima dhihi doonta maana burundiga kalaaway haddadan kalaawanan insha allahu tacaala ragaha kahaayan ragaasol subxaana tacaali mana min almu'miniina rijaalu sadaquu maa xad illaahu caleyh ragaasi insha allahu tacaala haddaysan difac galan haddaysan meelaraayo waa godgodatan haddaysan aska hareeradan dhagahayaal isan aska hareeradan insha allahu tacaala meebasin hayan rijaal dhagahayaashaasin kudumayaan qabrisinka dhikaayan insha allahu tacaala rigakalnahay dhaawayn dhimaashadhamadin gooyan insha allahu tacaala baktiin baawarta kadawhiraayan oo magaaliya maana ka jeeda magaalada oo dheerow eelbaraf insha allahu tacaala burundi maanta aragtan ciidamadiin wala ay sameeyeen shabeellaha dhex maanta gebro oo maana hijaab qaadan ishaarar qaadeen maanta gebro meelka hasuugeen maanta gebro meelka kufsadan gebro muslimiinta maanta waayiliinta aragan maanta sabaalan maana dhibkinjaysideen maanta aragteen waxaaway hantida muslimiinta zimbabwean maanta burundi horta soomaaliya markaskuhay garan shabeellaha dhex war ismaana oo dhaafi maleh insha allahu tacaala
ugu dambayntii waxa uu la hadlay askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee ka hoos dagaalamaya shisheeyaha dalka kusoo duulay murtadiin soomaaliyeed waxaa leeyahay murtadiinay diintiina gadateen dalkiina gadateen maanta wax idanka haysiin ma lahan waxaa noqoteen eeye isku socda waxaa noqoteen dameere isku socda marka idin imaadeen diintiin iyo dalkiin ka gadateen oo haddan hor idin soo marseen insha allahu tacaala dadkaas intaa gaarin idanka taageeraha idinka qaadayna insha allahu tacaala madaxiina ayaga hamarsanayna insha allahu tacaala maarata antaarnimintaas gaarinba idanka awlan maana ilaa idinku dhawaanaynaa maxaaway taageraha idin marsanaynaa taruuska idinka qaadayna insha allahu tacaala idinkoo baktiga meesheel marka sii gudbayna waxaa sii gudbaynaa kaafirkii aaw idinka hor idin soo dhigay aa maanaasin gadaal isku reebay insha allahu tacaala kaasna naftirkiisina marka anaga taayirka merino oo maana maaragta waxaawey aan ku dhufino taruuska aan ku qadno markas ee maana ku dulqarahayna insha allahu tacaala dagaalyahankan ayaa noqonaya kii saddexaad ee ka mid ah raggii lagu daafuray weerarkii ballaarnaa ee lagu soo afjaray xaradii ciidamada burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf halkaas oo lagu dilay in ka badan boqol iyo toddobaatan askari oo burundeys ah laguna soo qafaashay askar kale oo maxaabiis ah filim maalmihii ciidda ay soo saartay mu'asasada alkataib ayaa lagu daawaday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxaa ka warramaya maxamed ciise degmada jamaame ee wilaayada islaamiga hijibbooyinka ayaa waxaa lagu daawaday filimkii dhowaan ay soo saartee mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ku saabsanaa howlgallada ay fuliso katiibada maxamed ibnu maslama ee ka howlgasha magaalada muqdisho waana qaybtii saddexaad ee aflaxal wejhu haddaba qaar ka mid ah dadka ku dhaqan jamaame ayaa ka hadlay filimkaas iyo weerarkii ceelbaraf ee lagu soo afjaray ciidamada burundi ee duulaanka ku jooga dalka wallaahi waa ku dhawaay si fiican waa ugu dhawaay maasha allah waxaan joogaa degmada jamaame caawana waxaa aan daawanaynaa filmaanta aflax alwaj iyo sawiradii waxaan fiirsanay ceelbaraf filimka wallaahi wax badana iga baxay khaasatan sida loo gumaaday gaalada intaasaa iga baxday wallaahi waxaan ku arkay gumaystaha oo si fiican loo gumaaday ragga meeshaas ku shiidano ilaahay shahaadada ka aqbalo ragga ku dhaawacman ilaahay dhaawacooda dhayaan dheelaa waxaa iigu yaab badnaa shacabkii oo daabulinayo ama burburinayo kiniisadda ama waxaa shidaalkii daabulinayo xeradii shacab ku la wareegay oo ciidan baan lagu arkayn maasha allah ummadda soomaaliyeed waxaan u baaqayaa inaan hal meel aan ka safano waddankaan horumar ma gaarayo ilaa shareecada islaamka lagu dhaqmo maayna sidoo kale mid ka mid ah ayaa wuxuu yidhi bismillaah magacay waa qaleey bulshada ku nool degmada jamaan ka mid ah caaw halkan waxaa usoo daawash tagnay aflaxa wejahu ayaa layidhaha filinka maga filinka waxyaalka uleya badnaya waxay tahay wallaahi bilaa talahay markii meesha aan joogo aan filinka anka dadweynaha ay kasoo dareereen dhammaan dadweynaha caaw waxay leeyihin nin walba caaw xusli waa faraxsan yahay meeshaas waxaan ka arkay gaaladan iswalwaaleyso jabkooda abad dhammaan shacabka reer jamaam nin annada aan kula hadlaya naftirkeyba caaw waxaan leeyahay hurda fiican ayaan hurdaya mid aan leeyahay waan faraxay waan soo dhaweeyey allahu akbar allahu akbar allahu akbar ruux walbo islaam ah meel walba joogo inay arkaan filinka ninkii maanta caaw filinkan arkin ama filinka muuqaalkiisa daawanin ama dhigaha ka maqlo ama aragtaa arko wallaahi meeshaas waxaan ka arkay gaalo inay afka ka booteenaan aflaamta ay baahiso mu'asasada alkataa'ib ayaa door muhiim ah ka qaata wacyigelinta bulshada waxaa magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ku soo badanaya falalka kufsiga iyo dhaca isugu jira ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya cali aadan maalmihii lasoo dhaafay kufsi iyo falal isugu jiro argagaxgelin ayaa ka dhacayay inta u dhexaysa garas baaley iyo kaxda ee duleedka magaalada muqdisho rag qoryo iyo midiyo ku hubaysan oo qaarkood ay isticmaalayaan muqaadaraadka ayaa geystay falalkaasi sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan kaxda iyo garas baaley gabdho baa lagu qubsaday naag sagaashan jir aha lagu qubsaday naag toddobaatan jir ahaa lagu qubsaday saacaan la jooga aniga hadda lugahaygaanta la soo baxay wiilal baa iga celiyeen gabar baa lagu qubsaday gabadhna toorey baa la gelgeliyey waa dhiig baxday waxaa cabtooyda oo meelaha fafadhiyo inay naga wada qabtaan hashiishahan iyo kooladan ay cabaayaan meelan aan ka marna malay aniga ahaantayda hadda naf ahaantayda si xumaan ku soo fakaday eriga hataa meeshaan ku soo dhaafay erigay kufsadaan oo maxay ahayd nimankay kufsadaan oo naagahay kufsadaan waxay dhaafaan aan la arkaynin aniga ahaantayda hadda aan jaraynayo waa cabsanaya waxaan ku cabsanaya nimanaa isoo ceyrsaday se islaamnimo hadday jirto diinta islaamka in naga maamulo oo maxay ahayd nimankaa cabtooyda oo nanaga qabtaa u baahannahy ilaa iyo lix ruux oo midkood uu nin yahay ayay ku kufsadeen waddadaasi ciidamada dowladda federaalka ayaa caan ku ah noocyada kala duwan ee maandooriyaha ciidamo iyo maleeshiyaad kale oo ku gabanaya goobaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda ayaa ku dhiirada tacdiyada maadaama aysi jirin xukun ay ka cabsanayaan oo marinaya waddada ay mutaysteen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo ka tirsan dowladda ruushka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay xere ay ku leeyihiin bariga waddankaas ugu yaraan hal askari oo ruushiyaan ah ayaa ku naf waayey halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qarxayo ka dhacay xere ay ku leeyihiin bariga waddanka ruushka wakaaladda wararka ee ruushka ee taas ayaa sheegtay in qaraxan uu yimid xilli risaas lagu dejinayay xerada taas oo sababtay inuu qarax xoogan halkaa ka dhaco ciidamada dhaawacyada qaba ayaa waxaa la dhigay isbitaal militari oo ay leedahay dowladda ruushka wasaaradda caafimaadka ee ruushka ayaa sheegtay in laba ka mid a ciidamada dhaawacyada qaba ay xaaladoodu tahay mid aada u liidata warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa